wasaaradda maaliyadda maamulka hirshabeelle ayaa magaalada jowhar ku qabatay kulan wadatashi qorshaha horumarineed ee shanta sano soo socota kulankan oo muhiimad weyn u leh jihaynta horumarinta dhaqaale ee maamulka ayaa lagu lafaguray aragti kala duwan ee bulshada si loo dhisan karo qorshaha istaraatiijiyad oo dhab ah waxaa kulanka kasoo qaybgalay mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan wasaaradda maaliyadda maamulka hirshabeelle waxay ka socday wakiilada bulshada rayidka ah ganacsato khubaro la talin iyo madax ka socotay hay-adaha taageera horumarinta dhaqaalaha ujeedka kulanka ayaa ahaa in la dardargeliyo diyaarinta qorshaha waara ee ku saleysan baahiyaha dhabta ah ee bulshada duruufaha dhaqaale ee hadda ka jira iyo fursadaha kubaca ee hirshabeelle ugu horeyn agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda hirshabeelle mudane cabdulaahi saalax muude ayaa ka barbixiyey muhiimada qorshahan uu leeyahay maaliyadda
bishii may ee la saaray maalmihi la soo dhacnay isbuuci hore diyaarintiisa maanta waxaan u joognaa wadatashigii ugu horeeyey oo aan la sameynayno bulshada saameyda kala duwan taana waxay muhiim u tahay in maxaalehe in dul fiican aad ku yeelataan diyaarinta qorshahan qorshahan cusub ayaan diyaarinayna oo saldhig u noqon doonaa jihada iyo xiriirda howlaha maaliyadda wasaaradda si aan waxaan ku imbilnay hufnaan isla xisaabtan iyo adeeg maaliyadeed oo leeyahay inta badan waxaa la socotaa masaaladda maaliyadda waxay ka shaqaysaa waa waxay mas-uuliyad ka tahay dakhliga guud ee dowladda hirshabeelle sidaa darteed waxaan rabaa qorshaan aan diyaarinayna inuu noqdo qorshoo loo leeyahay ee bulshada taageerada kala duwan iyo dhammaan stakeholderska saameynta ku yeelan karo inaan kala tashano waxayna muhiim yahay qorshaan inuu noqdo mid ka turjumayo baahiyaha dhabta ah iyo shacabka iyo jihada guud ee dowlad goboleedka ay doonayso inay u qaado kobaca dhaqaalaha iyo horumar waara ee diyaaradda maaliyadda ay ka shaqayso kobaca dhaqaalihii iyo horumarkii qaabka lagu gaari lahaa xafidanaysa dhammaan institutionada dowladda dhan inay maxalaa shaqayka horumar iyo guud ahaan inay u dhaqaaqaan saa darteed kulanka wadatashiga waxaa fursad noo siinaya noo siinaya inaan si wadajir ah u falanqayno guulihii la gaaray saad la socotaan wasaaradda maaliyadda sanadkii laba kun afar iyo labaatan ee lasoo dhaafay waxay gaartay guul aada u weyn oo ah maxalaa sheeg in dakhligii gudaha ee la qorsheeyey miidaaniyadii baarlamaanka oo ansixiyey habeennahana u saxiixay in sagaashan iyo lix boqolkiiba lasoo xareeyey dakhligii gudaha sida loogu talagalay loona maxalaa baarlamaanka ansixiyey lasoo xareeyey miisaaniyadda guud ee dowladda laba kun afar labaatan ay noqotay sagaashan iyo sideed boqolkiiba in sida loogu talagalay lo maxalaasha loo maareeyey taasna lagu tahay guul weyn oo wasaaradda maaliyadda usoo wareejiyay gudahan isteedka sidaa darteed marka waxaan rabnaa inaan ogaano qorshaha shanta sano see socota wasaaradda maaliyadda maanta halkay taagan tahay iyo meeshaas maxalaa inay gaarto shantan soo socoto taasna inay ka imaataa dhammaan maxalaasha bulshada qaybeeda kala duwan ee maanta halkaan u fadhino sidoo kaleeto wasaaraddu waxaa ka go-an tahay inay qorshahan u noqdo mid ku dhisan gaafurnaan wadatashi balaaran iyo arkiif oo loo qaadayo kabaca dhaqaalaha kordhinta dakhliga gudaha iyo maareynta finaanta khayraadka dowladda hirshabeelle dhanka kale wasiirka maaliyadda maamulka hirshabeelle mudane cabdiraxmaan ciise cadow oo furay kulanka ayaa carabka ku dhuftay in qorshahan uu noqonayo mid ku dhisan daafurnaan isla xisaabtan iyo wadatashi qoti dheer istaraatiijiyadda wasaaradda maaliyadda ay ku shaqayn doonto ayaan rabnaa aan daafurnay qorshihiisina awadna hadda wax kasta marka oo aan la balangaraynin oo aan la qorsheynin waa wax iska fowdaha cashwaa'i ah iyo emergency iyo iyo alyoom dowlad laakiin waxaa laga maarmaanaa inay leedahay istaraatiijiyad shirkadaha waa ogtii inay hay-adaha waxay leeyihiin istaraatiijiyad iyo qorshe iyo baleen qof kastoo nidaamsana istaraatiijiyad iyo baleen leh iyo qorsho iyo goolal iyo wax uu rabay inuu gaariyo waa ku mahadsantihiin marka sida aada runtii uga qeyb gaqateen inaad wax ku dartiin toosintiinna taladiinna ra-yigiinna waxa halkaan laga soo jeediyey wixii aad noo qorteen oo noo rabteen oo aada noogu darteen ra-yigiina aada iyo aada iyo aada u mahadsantihiin diyaaraan unaha anaga madaxeena waa idiin furan yahay maskaxdeena waa idiin furan tahay sababta waxaa waaye wasaaradda maaliyaddu haddii ay hagaagsan tahay macnaheed waxaaba dowladda hagaagsan wasaaradda maaliyadda maamulka hirshabeelle ayaa wado qorshe lagu horumarinayo kobaca dhaqaalaha maamulkan hirshabeelle